magaalada dhoble ee gobolka jubbada hoose oo ah magaalo dhacda xadka kala qeybiya dalka soomaaliya iyo kenya ayaa muddooyinka dambe waxaa kusoo badanayay ganacsiga noocyadiisa kala duwan qaar ka mid a haweenka ganacsatadaihi ee ku nool degmada doble ayaa waxay ka warbixiyeen kaalinta ay ka qaataan horumarinta ee ganacsiga ee degmada doble magacaygu waa amin cabdulaahi maxamed ganacsigaygana wuxuu yahay ganacsi jumlo ah dharka iyo dharka iyo agabka dumarka waaye kareemada dharka waxyaabahaas ayaan gadaa oo si jumlaha u gadaa maasha allah ganacsiga magaalada waa iska noormaal mar waa maasha allah si fiican baa wax lagaga gadanaya maalmaal way dhacdaa in marmar way dhacdaa inuu suuq la-aan dhacdo haddana door aada u muhiimsan ayay ka qaataan haweenka ganacsiga magaalada iyo bilicda magaaladaba maasha allah door aada u muhiimsan ayay ka qaadanaya iyagoo raggii meesha aysan ka maqlin haddana dumarka door aad door aada u muhiimsan ayay ka qaataan ganacsiga magaalada iyo kala socoshada magaalada iyo bilicdeedaba waxaa la dhaha farxiin maxamed waxaan ku noolahay magaalada dhobley gaar ahaan suuqa weyn ee magaalada dhobley ku yaala haweenka soomaaliyed inay ganacsiga kusoo biraan waa wax fiican ay shaqaystaan oo maxaanku dhaha adduunweynaha ay la tartamaan adduunka wax wax kala wadwaa uun haween maxaanku dhahay haweenka inay shaqaystaan dadkooda iyo dalkooda iyo ilmahooda iyo diintooda inay wax baraan inay wax u qabtaan waa sax